in la kulmo markasta waa wax wanaaga oo bositive ah maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara is-afgarad iyadoo dhanka kalena xataa af isafgar la-aan waa ka dhalan karaa laakiin ama is-afgarad ha yimaado ama yuu imaanin in la kulmo waa muhim marka haddaan la isu imaan waxba maba dhacaya laakiin in la isu yimaado bositive aan u arkaa wixii aan filayay inay kasoo baxaanna waa kasoo baxeen runtii oo waa lagu caddeeyey waxa aniga dadku ay aada u rabeen waxa waaye arrimaha doorashooyinka wax kasta kuwaasaaba kala weyn iyadoo amnigiina laga hadlay amuuro kalena laga hadlay laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la danaynayo waaye marka qodobka intayna u gudbin waxaa kasoo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habeynta iyo shaqada laga wada dastuurka taasi layaab may kugu noqotay wallaahi layaab waa ila noqoto wararka lama maqlaayo waxay ahayd madashii hore guddigii hore madashiisa markay wada fariisteen golihii hore talooyinay soo dhiibeen horta ayaga awoodooda waxa waaya inay talooyin dhiibaan maahana inay wixii lagu dhaqmayo iyaga ay amraan ay definid gareeyaan maaha laakiin talooyinay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda marka talooyinkai ay soo dhiibeen iyo qaybo ka mid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin marka taas xoogaa la yaabay lahayd waaye qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaadheen ka mid ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taaba gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan
waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo waxaa ogeyn in uu baarlamaanku ansixiyey afartii jabtar ay keenaan jabtarka afraad wuxuu ka hadlayay doorashooyinka wuxuu ka hadlayay sharciga doorashada in la samayn doono wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la samayn doono wuxuu ka hadlayay guddigii doorashada in la samayn doono waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdii ka hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsanaa in la sameeyo marka sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa waa midka ugu ugu muhiimsan oo saldhigga ah saldhiggaas wuxuu keeni doonaa wuxuu sheegi doonaa qaabka doorasho ee la gelaayo nooca la gelaayo sida loo gelaayo meesha laga gelaayo wuxuu sheegi doonaa waktiga doorashada oo caddayn doonaa iyo nidaamka doorashada nafteeda oo dhan sida ay noqonayso uu caddaynaa sharciga doorashada marka qodobkii shalay lagu heshiiyey qodobada ka rakibnaayo laleeyahay oo uu sharcigaas doorashadaa caddaynayo doorashada oo dhan maalinta la gelaayo waa tii la yidhi doorasho midaysan waayo degmada goormay gele dowlad goboleedka goormuu gelayaa dowladda federaalkana goormay gelaysaa sharcigaasaa caddaynaya marka doorasho sidaasaa looga hadla sharciga xisbiyada muxuu sheegi doonaa isagana wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin inkastoo horey loo soo sheegay haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa see loo diiwaan geliyaa xaggee laga diiwaan geliyaa sidee saddexda xisbi ay kusoo baxaysaa saa inta la iska yiri iska soo baxaysa marka wuxuu caddayn doonaa saddexda xisbi sida ay ku imaanayso uu caddayn doonaa waaye marka sharciga kale oo muhimkaana waxaa waaye sharciga guddiga doorashada sharcigaas oo laba qaybood u baxa qayb waxaa waaye sidee guddiga doorashada loo soo keenaa see loo abuuraa see loo soo doortaa sidee ku yimaadaan guddiga doorashada qaybaa ka hadlaysa oo tafaasiil badan sheegaysa qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddigu siduu u shaqaynaa quruucdiis maxay tahay shaqaalaha siduu ku qaadanaa suu isula xisaabtamaa hawsha sidee loo fuliyaa shaqadu see u kala sarraysaa see loo kala leeyahay guddigii guddoomiyihii muxuu leeyahay guddoomiye ku-xigeenkii muxuu leeyahay guddiga intiisa kale maxay leeyihiin xog waxaa jira shaqaalihii staafka oo maamulkii samaynayo oo xoghayaha uu u koreeyo xoghayuhu muxuu samaynaa muxuu yahay shaqadiisu maxay tahay yaa xukuma yaa doorta siduu ku yimaada arrimahaasu ka hadlaa sharcigaasna waaye marka inay baarlamaanku ansixiyaan waa garanay laakiin qaabkee loo marayaa yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada ee laga hadlayo shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka gaari weysana waxaa diyaariya baarlamaanka naftiisa oo soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha golaha golaha wasiirada go-aanka soo gaara markuu soo dhamaadana waxaa la ugudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo ugadooda oo uu ansixiyo marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waktiyadaa ma lagu qaban karaa doorashadii
ma waaba iska caddahaaba hadda berri waa juun shaqadii degmooyinka sidaasay golaha deegaanada ay ku baaba'day oo ay u baahnaanaysaa wakti kale novembarna sidaasoo kale lama aha inay suuragelayso oo wakti yaroo kooban waaye guddi cusubaana imaanayo oo training iyo wax kasta u baahan xataa guddigii horey usoo haayay hadduu joogi lahaa muddo intaas saas u yar doorasho laguma qaban karo doorashadu waa howl adag tiro badan aadna u baahsan
waa garta qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka puntland oo gaarka ah oon ka qayb gelin shirarkan saad u aragteed wallaahi hadda maamulka puntland wuu caddeystay wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan dowlad goboleedyada kaleeto iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii waxaan u malaynaya intii la qaban karaa la qabanaa inay tahay